فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismi illaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa oo xilligan oo kale aad dhegaysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo gelayso caawa qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo lagu dilay magaalada muqdisho deegaanka ambareeso ee duleedka baraawe oo qarax lagula eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka maxaa khasaare ah oo ka dhashay qaraxaasi barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaa waa sidee xaaladda deegaanka warciise oo ay dhacbaahsan ka geysteen ciidamada dowladda federaalka waraysiyo aynu la yeelanay dadka dhibaatada loo geystay ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka kulan wadatashi ah oo dhex maray odayaasha iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega gobolka hiiraan iyo wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kelimaadkii laga jeediyey kulankaasi ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka qodobadaasi iyo xubintii dhuux qur'aanka oo ku dhaqan ayaannu idinkugu hayaa barnaamijka waxaa igala qaybgelaya maxamed cali waa mar kale iyo dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa habeennimo axad ah siddeed iyo labaatanka bisha shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriga waafaqsanna siddeed iyo labaatanka bisha shanaad sannadda labada kun iyo labaiyo labaatanka ee miilaadiga ku soo dhowaada barnaamijka oo faahfaahsan askari ka tirsanaa ciidanka dowladda ayaa lagu dilay magaalada muqdisho dagaalyahano hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho ku qaarajiyey mid ka mid ah ciidamada dowladda goobta waxaa soo gaaray askar kale oo ka tirsan dowladda federaalka waxaana ay halkaa ka qaateen maydka askariga la dilay dhanka shabeellaha hoose haddaan eegno wararka naga soo gaaraya deegaanka ambareeso ee duleedka braawe ayaa ku waramaya in goob ay ku qayilayeen ciidamo ka tirsan dowladda uu ka dhacay qarax geystay khasaarooyin soo gaaray askarta ilaa iyo toddoba askari oo mid ka mid a xaaladiisu ay garaab tahay ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen qaraxaasi هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa hagaag ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhacbaahsan ka geystay deegaan hoostaga magaalada jowhar ee shabeellaha dhexe askartan oo ka tirsan bangaraf ayaa taabacsan dowladda maraykanka haddaba waa sidee xaaladda deegaanka waraciise oo ay dhacbaahsan ka geysteen ciidamada dowladda waxaa idinku soo maqan waraysiyo aynu ka qaadnay dadkii dhibaatada loo geystay waana kuwan iyagoo u waramay waryaheena maxamed cali magacayga abuukar maxamuud weeliye abuukar xaggee ku sugan tahay waxaan ku suganahay deegaanka shabeellada dhexe oo gaar ahaan warciisa warciisa maxaa ka dhacay warciisa waxaa soo weeraray niman tuuga ah marka khasaaro oo maale iyo maaragtay dhib iyo boob ahaa nagu dhacay marka anigu waxaan ka mid ahaa dadkii meeshan dukaamanka ku lahaa marka dukaankii waa la iga jabsaday wax lacaga waa la iga qaatay alaabihii iyo shoobiyanadii wixiiila waa la rartay marka khasaaro maalahaa ka dhaca dad noolna waa la watay dadkii baadiyaha degnaayna maaragtay hubkoodii iyo waxyaabahoodii baadiyaha waa laga soo aqaladoodii lagala soo baxay waayo cidda sida idin gashay oo niman ka soo baxay sida la sheegaya ee laboorka jowhar waxay ka mid yihiin nimankan dowladda dowladda sheeganaya marka nimankaasaa noo yimaday shalay iyo subaxdii xilli waa bergii ah marka wax oo maaragtay oo noo reebeen uma laha dukaamankiina waa naga jabsadeen dadkiina maaragtay way dhaceen dad noolna way wateen baabuur shacabku uu leeyahay way qaateen qoryo ay shacabku leeyihiinna waa qaateen marka sidaasaa nagu dhacda shalay ee ciidamada soo weeraray tuulada ma waxay idin sheegeen baa jira oo ku banaysanayaan maalkiina maya waxay iyagu sheegeen yani inay maalkii iyo wixii ay qaateenba ay maaragtay ka qaateen dad kaleento oo maaragtay walaayada ay ka qaateen ayay sheegeen iyagu laakiin waxay ka qaateen walaaye ma jirin waa waxay ka qaateen dad shacabka horeeya dadoo beledkan joogay oo masaakiin ahaa oo dad iska maarata xoolaaleeyo beeraaleyoo guryahooda iska joogaan wax laga dhacay yani qoryihii waxyaabaha ugu xareesnay iyo annagiina beledkii aan joogna lacagihii iyo waxyaabihii dukaankii aniga aan lahaana waa ay jabsadeen wixii yidana way qaateen anigana waa ay qabteen telefoonka waa iga qaadeen meelna waa igeliyeen oo waxay yidhahdeen meesha haddaa kasoo baxday iska jir waan gartay marka alxamdulilah nafti un baan sidnaamaayana maaragtay waxbana lama reeban karo shucuurta dadka deegaanka weerarka lagu soo qaaday wuxuu ahaa mid aadma ah aysan warba ka haynin mid oo maaragtay loo loogu talagala ayada la soo aaday oo ayada loo soo duulay ay ahayd ma ahayn mid ay ku bartilmeemsanayeen dad ay ogyihiin ama maaragtay raadinayeen waa wax ay ugu talagaleen tuuladii iyo dadkii deganaa waan gartay marka dadka halkan ku sugnaa waxa waaye ma aysan filanin waagii markuu baryay markaan ka kacnay ilmihii iyo bishii marka dadka dhinac u baxsamaageen markiiba waa lagu yimiday markii lagu yimiday qof laaka meeshii joogtaa la fadhiisiyey hadda waa sidee xaalada deegaanka waraciisa hadda aada iyo aad ay u wanaagsan tahay waa waxaana soo gaaray walaayadii shalay hadda waa la maaragtay xiliyadii oo maaragtay shanta saaca ma lahayd nimankii mooryaanta ahaayee nagu soo duulay waxyaabihii maaragtay ay qaadan kareenna qaateen dad noolna watana way naga tegeen marka nabadan dareemayna hadda alxamdulilah wax naga hadlaysan haddaan dareemayna male wixii naga maarata nimankaas oo dhac iyo boob iyo dil oo geysteen oo oo dadka shacabka ama dadka rayidka ay u geysteen oo kale ma jiraan maxaa idin qorshaysan haddii aad tihiin reer deegaanka warciis annagu waxaa noo qorshaysan hadda waxaa waaye m waa nagu dhaca dhibkii waa nagu dhacay wixii nagu dhacana hadda maaragtay dadaa ka dambeeyey dadaan dadkii maaragtay ay maaragtay soo diray dadaana soo adeegsaday kolle maaragtay waxaa lagu haysta dadkaan annagana nagula haysta waxaa waaye maamuladaas iyo walaayadaas oo meesha ku sugan awgeedii annagana nagula saamiya dadka shacabka ahay yani waxba isma dhaamaan waa budaqabayihii abihiisay ayagu sheegeen waxay yidhahdeen waxba isma kayn dhaamaan marka kolley annagu waxaan leenahay maaragtay ilaahiyaan maaragtay baryaynaa kolley maaragtay walaayo waa noo imaan jirtay waana nala joogtaa welina wax dhaca ama boob ahay noo geysata mala markay noo timaado amba maaragtay ay naga tagto se waxaan leenahay annagu nimankaas ilaahiyaan uga dacwooynaa magaceygana waa nin maxamed ahmed siina la yidhaah ya waxaana qabsan cunka dad reer baadiyaha iska lahayn oo beera sabcataha muganiyaha qoryo waxaa nagala qaatay lacagaa nagala qaatay risaasaa nagala qaatay muganiyaha cunka beerheynaan iska joognay beledka war agaarkiisa dad ahaan aan joogna muga waxaan muga qoraysagana oo tal ou leeyahay oo aniga lai dhiibay ama ahaan laiguu dhiibay iyo todoba baabato risaasotiisa laba qoroo caakaa kun iyo shan boqol oo risaasa lacag toban iyo laba milyan anaa laga qaatay muga salaa sagaarin la yidhaahani asagay qabteen ay xirteen waana qabaanba waayo cidda sidaa idin dhacaysa waxaa waaye dawladda oo waxa waaye oo nimankan oo oo dawladda waa oo macnaha magaalada waxa waaye beedka isa weerara waaye muga aniga noocyada kale ma aqaan muhimta oo noocyada saas loo marin karo oo aqoontaas baan umalihi mugani oo nimanka saasay ahayd dadweynihii waa dhaceen guri waa baarteen magaalooyinka waxau ahay dukaamankii waa dhaceeno waa baarteen walax een baan habay raaseen ma jiraan muga niman niman caadi nuguma naqananaya waa nimankana ma ogeyn waa baka mahayn unko arrigeena iska dayna kolka nagu yimid deegaankay ahayd mana u dhaweynay tirada warciisa meel hal saac looga saqaayo ay dhaca ka dhaceen oo alaabtaas ay ku jirtay afar sano ma ay sanduuq ay ku jirtay afar sano alaabtaas lagama soo bixin ma isaaga dili jireen dadkii ilaha iska lahay ma isaga arusaneed marka hore hadda waxaa yimid walayada maha meesha ka shaqay soo jeegday muga dadkii oo marka hore dagaal qabiileedaa jiri jiray dadka waxa usoo qabay waxaa maha hantigaada ku waargeyso haddii cidka inay dadka tuuga ee jira tuugaa jiri jirta arrinka hadda tuuga eerta lama arag laakiin tuugadii haddii la waayey guryi waa la iska xiyey muga ilaa guryi oo macnaha beeraleed uu ku yaalo oo digri ay ku yaaliin waxau ahay warigoodad aqale ay ku yaalin aqaladii warigooda darajada leh nooma sheegan lama hadlina wuxuu yidhi waa indhahayba dadka waajiisa doga laba nin salaa sagaal iyo cunkiisa indhahayba dogaashi xirtiro wateenba mugana saasaa jirto lacag cadeen waa la baxay magaalada waxaan laga dhin habayraatay ma jirta dukaamisa waa jarsadeen muga dhibaatadasan iga jirto bal markii ciidankaas idin yimaadeen dadka deegaanka maxay dareemeen dadka waa kala carreema kala habeenba gurya waa laga kala habeen waa la cabsaa muhim hadii waxaa waay dad oo iska reebay haddii xabad lagu fur amba lagu dilo amba lagu xiro amba lagu samaxaasee dhibaatada qof walba nafteeda la carab ma askarta dawladda federaalka bas ay ahayn mise waxaa la socday shisheeyaha askarta dawladda waay maana hadda waana soo kaalin ogiya oo haddii la dhacaad guryaha ma joogan waa kala hadlay nin walaa kula soo raanaya qof asiisa jooga ninkaas waa kala qayn guryaha kama joogan ninka haddii guryaha aan kala hadlay waa laga guryaha laga dhaca alaabti iyo waxaa hadda deegaanka warciisa waa degan yahay hadda wax olaanba dhibaato hadda kama jirto waa la fiican yahay mugin shalow dhibaatadaas dhacday kadib wax dhibaato nooma soo noqon dadka reerkiisa kasoo noqday jooga hadda anaga sharadu daaro muslimiinta ama salaada inta amre weerka salaada marka xaafadu waa taaga badnay marka xaafada iga baxnay waa walaashilii fursadanay kuma waxay haayeen qolada oo dulogna dhahayay haayeen marka ida gaalooykalalaanka wariyiin laakiin waa waygaa magac baxsuwaano waxay haayeen qolada dulog adiga si gaara maxay kaaga qaateen ciidankaas kalasigaa xaafadayda jibiyeen markii xaafada jibiyeen way galeen siyadusan gumadunada qaadeen sabtinoolaasaaranaayda markaan duma difaaci maayo dadaa waxay damaha badan tabanaynahay dhahayo laakiin waa diimacadayna soo yeeranay waxa dhumay madaastaa gidaankiilaa maana wax galeen badinahay reereedu walaa anaga waa dadka muslimiinta murugaan dareemayna dadna waxaa laga yaabaa munaafiqiintiina farxa dareemaysa hadda gaslayn marka anaga waxaa murugaha aragtida laba dhibaato lagu sameeya intaasaan dareemaya dadka muslimiinta waadiilaisa marka laga yimaado dhaca ay geysteen ma jiraan dad ay dhibaatooyin kale u geysteen dad oo dhibaatooyin kale u geysteen waxaa maqlay laba qof oo ay jirdileen waxlay baabi jireen waxay guryo lagaceen waa dadka waa gadan laakiinka waa anaga dad laba qof oo badan naabigina laba qof oo kale ugu sheegay jireen wax badan ay geysteen oo dhibaateen laakiin dadkaas nolosha ugu dareerin oo soo dacwooda dahayo iyo midkalando hadda alxamdulilah wax dheeri ma lawa idinina iska degeen xaafadeenaasaan soo laabanay xilligay aaday shan saaca madiyo bala soo laabanay xaafadiyo la degsaday oo dadka laakiin dawladana iska degeen alxamdulilah midaayacintaaaa dadka muslimiinta walaaley waxaan u sheegayaa inay cadow markaska la dagaalamaan oo iska celiyaan maka ilaahay cadowgeena ka dhigo ina cadowgeena dahireeya noo cadeeyo marka waxaan dhihi lahay dadkan waa shacabana shacabana hadhaa diinta ilaahay u gargaara anagoo kama dagaalamo anagu faasa iska celiyano aniga sheekh madaan ila warciisa warciisa maxaa ka dhacay warciisa waa hadda dagaal oo oo maaragtay horemaada ani ma arkin laakiin waa un in la dhacaa jirta bilad kale waxaan iyahaw aniga meesha hadda muga la weerarayana ma joogin laakiin waxaa laygu dhahay ciidan oo baabuur wato dhinaca dhinaca oo maaragtay jawr hagiisa ka socday ay imaadeen mda wixii joogana waa kala carareen marka wixii maaragtay ninka wixii beledka yiilna waa qaateen wixii maaragtay ninkaasna xaafadiisay ugu tageen walax daban hadda ay dileen ma jiraan laakiin dadka waxa waaye haddii qof haddii la xiro asii maaragtay wixiisana la qaatana waa isu dhib waa un mugta ninkaas waa waa xireen xoolihiisana waa qaateen asaga iyo ciyaarkiisa waa wateen igo ku eedeynaya waxa waaye maaliyadda ninkii maaliyadda shabaabka igo ku eedeynaya wateen ninka muxuu ku ahaa ninkaasna waa walaalkay waay aniga waa dhashay waa gaasahay muga xaalka maasoo mariyey waxaa guri kale oo shacab leeyahay oo maaragtay asaga gurigiisa la dirisana waa iyo tageen wixii laka qaateen walaalka muxuu ka shaqaynayay waa nin ganacsata waay ninkaas ganacsata ahay waxau dukaan waa ufuray geley iyo waa gada jiriyey waxaasoo dhan muu gada jiriyey asaga iyo maalkiisii waa qabaan iyo maaragtay dadweyne waxay lahaayeen oo kale waa wateen gaarigiisi waa wateen gaariga kale oo maaragtay asagana nin walaal kale uu leeyahayna waa wateen asagana oo homeya halkiisa asagana hau ahay mana dahaynba ayaga cubanayba iska nodaynba waa gartay haddaad tihiin dadka deegaanka warciisa arrintan sidee idin saamaysay arrin culays waa ni arrintan oo saa-id oo maaragtay naf iyo maalba leh marka waa kaasa halka waa kaasa nihaw ilaahay un maaragtay amarka ahay marka nimankaas waxaa waaye wax walba waa qaateen asaga lacagii oo galeyda oo ka shaqaynayay aawe intay jirata iyo lacagtii dukaanka waxaasoo dhan baabuurkay saareen waa qaateen magaalada ka raray xaafadiisa u geysiyey waa looga daba tegay macal baabuurkii macal suwa lasku watan iyo macal qoryo oo guri u yiilin hada deegaanka nabad waa wax fiican wax wax dheeriga ma jiraan qalaaska ma jiro shabaaba jooga هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waayahay waxaad nagala socotaan warbaahinta alfurqaan barnaamijkuna waa dhuuxa markan waxaa idinku soo maqan xalqada lixdan iyo sagaalaad xubinta xiisaha leh ee dhuux qur'aanka oo ku dhaqan fadiilatu sheekh nuur macalin cabdiraxmaan ajir iyo xasanaad aan soo koobi karna allaha siiye ayaa noo soo jeedin doonaa ee dhegaysi haboon خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله وحوله سبحانه وتعالى waxay yidhaahdeen nabi moxamed sala allahu alayh wasalam ayaa asxaabtiisa ridwaanullahi calayhim wacfu cannaa rabbiyo xaggeena cafi wakfir lanaa noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso anta adigu mawlaana gargaariheen iyo tahiliyaheeni faansurnaa cala alqowmi alkaafiriin qolada gaalada nooga hiili aladiijada nooga hiili aayaddan waa darsigeena maantana horyaalloon rabna inaan dhuuxnoon ku dhaqanno waana darsi kamida duruusteena imtixaanaha ahayd ee qoral koraadkeeda u ahay dhuux qur-aanka ee ku dhaqan sunnaduna kama harto marka qur-aanka la sheego iyadana in dhuuxdaad ku dhaqmaysaa dhammaanteena sidaas waaye ruuxan kitaabka iyo sunnada iyo dhuuxa xisbullah ururka allan xibin ka naqane wax la-aan ma joogaye waxuu dhuuxaya oo ku dhaqmayaa wasaawishu shaydaan oo maanta wax badan la leeyahay waa qawaaniinta caalamka iyo waa dasaatiirta manahista waxbarada ee adduunka leeyahay adduun weynuu ibliis ururkiisii ah haddaba boonbooniyahay marka xubin shaydaanuu naqaa kaas adoonya dhuuxa ku dhaqmo waxuu shaydaan wasaawisu shaydaana oo meel ruuxu iska rogi maayo ama xag u jira ama xag aayadda marka waxay ku jirtaa dabayaaqada suuratulbaqara suuratulbaqara waxaa xilligay soo degaysa ahayd xilli oo dowladdii islaamka ay hogaaminaya nabigeena moxameda sala allahu aley wasalam madiine ay ka curatay wax badan oo marka halgamah oo markaa jiray horene u jiray oo intii maka la joogana jiray ayaa nabiga sala allahu aleyh wasalam ay asxaabtiisa ridwaanullah calayhim ay soo wadeen dabayaaqada suurada marka allah wuxuu kuri aamana arasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun allah waxaa u markhaati kacaya nabi moxamed sala allahu aleyh wasalam inuu rumeeyey wixii rabbigii xaggii looga soo dejiyey mu'miniintuna ay rumeeyeen taasaa soo socotay markaasoo allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala allay baryeen oo rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiinaa w akhta'naa miday ta kale rabbanaa walaa taxmil calaynaa isran kamaa xamaltahu calayna min qablina ta saddexaadne rabbanaa walaa tuxamilna maa laa taaqata lana saddexdaas beddelkeedii wacfu canna waqfir lana waarxamna anta mawlanaa fansurna cala alqowmi alkaafiriin sidaasay u socotaa aayaaddu ay u wada socdaan marka si guud markaan ka hadalno nabigeena moxameda sala allahu aleyh wasalam iyo intuu rumaysoo raacday intii maka la jooga muhaajiriina laisku yidhaah madiine wixii loogu yimid maxaa la yidhaah ansaar halganka aad maqlaysidoo la rabo inta adduunya ka dhammaato dadka looga daya looga dayanayo oo ayagu guulaystay ee qoladii qaabkay u shaqeeyeen u shaqaysane ay guulaysanayso qoladii garab martana ay guuldaraysanayso raggii ayagu intaa oo muddaa soo wada waayay saddexda toban sanooo maka ah iyo toban sanooo madiina ah labaatan iyo saddex sano waay waa manaaradda aan fiirsahayno ama waa meesha keliya oo ummaddu inta adduunya ka dhammaato ay indhaha ku hayayso oo ay ka dhigayso halbeegka haddana rabbanaa walaa tuxamilnaa hanoo xambaarinin maa laa taaqata lanaa bih ee wacfu canna xaggeena cafiyo cuquubadii iyo eed haddaan galno cuquubadii ku saabsaneed allow haddaba naga cafi mid waay midda labaad wakfir lanaa noo dhaaf oo na astur waay na asturoo dadkan ee cuquubadii markaad ka dhaafta haddane inay haddaba wax yacni ceebihii iyo in la hadal haayo allow taa ka badbaadi labadaa hore marka maxay tahay wixii dhiba allowna dhinac mara waayo cuquubadii iyo yani satri la-aanti tanna maxay tahay warxamnaa noo naxariiso waa wixii ku anfacay labada horo makruuh iyo wixii ku dhibaayey ayaad alla xaggii haddaba u yuujisaad leeda allow icafi allow idhaaf tanna waa maxay warxamnaa noo naxariiso wixii adduunya aakhiraba dheef kuugu imaan laheed adiga unan kaa sugaynaa anta mawlaana alla waxaa taa gargaarahayni ee fansurnaa cala qowmi alkaafiriin gaala waas haynaa oo waxay rabaan inay jidkii jannagela isbaaro nooga dhigtaan annagoona waxaan doonaynaa inaan xoog uga wareejinno oo allow adiga nasriyaadna siisan aan uga wareejinno waman nasru ilaa min cindi illah macnaheedu marka waa maxay isbaarada maanta dunida ibliis ururkiisu ay dhigteen ee wax allaala wixii alla xaggii u tiig taga argaxiso waaye afaf xum iyo leehataba maaragtay iyo sidaas oo kale ee wax allaala wixii dadkii iska tabartayaaray oo ilmihii iyo haweenkii iyo waxaalihii noocaas ahay ay haddaba noqdeen inay dimuqraadiyadii iyo xornimadii beenta aadoo jahanamo laysuu kacay ay ku dagmeen waa haddaba dadka sidaas arrintaas u gartay khuduuradeeda u halgamay dadkan waay annagana saasaan laka rabaa ilaahay inaan alla barin ilaah intaasa nagu yeela rabbanaa in nasiina laa tu'aakhidna in nasiina wakhta'na rabbanaa walaa taxmil calayna isran kama xamaltahu cala aladiina min qablina rabbanaa walaa tuxamilna maa laa daaqata lanaa bih saddexaas meeshaas allow ha nagu qaadin kuwaas saddexdan noo samay cuquubadii gaabiskeena ku aadan allow naga cafi wakfirnaa noo dhaaf ceebteena allow astur warxamnaa noo dhacis waxaa allaale wuxuu adduunya aakhiran dheef noo leh rabbiyo adigu ada awoodda noo diyaari marka dadku markay alla gartaanay saa u gartaan waxay ogaanayaan baahi kastoo jirta meesha lala aado dhabahay garahayaan oo allahu rabbulcaalamiin asigaha midka wax walboon u baahana adduunya aakhira si buuxda noo sii kara wax walboon ka baqaynana si buuxda allah nooga badbaadi kara asiga wa waa marka in asbaarada iska wareejinaa maanta meelo badanay ka jirtaa isku dayna waa jiraa waxaa ugu horreeya hadda guulaystayaa waaye waa afghanistan way haddaba maaragtay labaatan sano wax ku dhowo ruusha iyo labaatan sano amerikaana kulli waa ka guulaysteen isbaaradii waskaasi hadda waxay leeyihin kitaab iyo sunno asii wasaawiisa shaydaanka oo b b c iyo loo marsii jira wixii oo dhan ma rabna yidhaheen naga jooji sababta kulligooda waa jidkii allo loo fadhiisto haddaan guud ahaan iyo gebi ahaan ku fadhiisa waaye waa inaan wax la-aan naqanay leeyihin ayagana waxay dhaheen ma rabno xataa waxaad nagu yeelan maysin waa kaa gabdhihii inyaan loo xijaabay oo madaaristii dukii kitaabkii sunna laga dhigay yuneska lagu kufriye la qaatocay allahu akbar wallahu subxaanahu watacaala aclam
محتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو kulan wada tashi ah uu socday muddo isbuuc ah ayaa waxa uu dhex maray odayaasha iyo waxgaradka beesha saddex cumrow oo ka mid ah beelaha dega hiiraan iyo wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kulanka waxaa barbar socday dowlad diini ah oo ay qaateen odayaasha wilaayada ayaana ku guulaysatay in ay xaliso khilaaf muddo soo jiitamayay oo ka dhex taagnaa beesha kulanka oo ka dhacay degmada bu'a qable ayaa waxaa ka hadlay waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan isagoo la dardaarmay odayaasha beesha الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala waxaan ugu mahad celinaynaa allah tabaaraka wa tacaala nicamkiisa tirada badan oo aanan koobi karin bacda xamdillaahi subxaanahu wa tacaala waxaa sida oo kale mahadsan marti sharafta ee nala mushaarakaynaysa xafladdan gebagabada waa dowladan iyo kulankan qiimaha badan ee maalmaha soo socday waxaan si gaara iyagana ugu mahad celinaynaa ikhyaarta matalaysay beesha saddex cumurow oo muddada aan halkan iskula sabraynay duruusta iyo khayrka tirada badanna ku qaadatay danahoodii u gaarka ahaana u soo sii daysay in ay wax un diintooda ka mid a soo faa'iidaan iyo danahooda diimeed intaa kadib galabta waxaan u fadhinnaa gunaanadkii iyo gebagabadii xafladdii dowladii soo socotay kulanka ee runtii wada tashiga ahoo waxyaabo badan oo reerka dhexdiisa ka jiray lagu xallinayeyna uu dhex socday gunaanadkeedii baan galabta u fadhinnaa allihii markaa noo suurtageliyey isu imaatinkeennii hore iyo maalmihii ay socotay oo caafimaadka iyo nabadgelyada lagu qaatay galabtana gebagabadeedana soo gaarsiiyeyna waa ugu mahad celinayna allah subxaanahu wa tacaala waxyaabihii lagu taargadgareeyey ama lagu xaqiijinayey dowladan dhexdeeda iyo kulankan waa ay tiro badnaayeen kulli ma wada dul istaagi karo waxaan rabaa marka dhowr qodob inaan dardaarmo qodobka koowaad dadkaa hadda meesha fadhiya ee khiyaarta ah oo beelahaas saddexda ah oo ilmo cumar ka socda waa lixdan iyo shan oday waa ikhyaar dhammaystiran usbuucii meesha la joogay diin baa la bartay culimo tiro badan baa timid mawaadiic fara badan baa laga hadlay dad baa si gaara wax looga saxay diintooda ku saabsan wixii halkaan lagu bartay oo inta laga fahmay qofba qadarka ay ula eg tahay waxa aan dardaarmayaa in hore loo sii wado adiga addoon baa tahay diintan ilaahay soo dejiyey tabaaraka wa tacaala nabigii loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam asalkii markii loo dhiibayey waxaa lagu bilaabay iqra aqri baa lagu bilaabay nebi maxamedow aqri waa diin ku salaysan in la qoro iyo in la aqriyo wilaayadiinna qasad kalema lahayn dadka muslimiinta ee wilaayaadka islaamiga waxay ka shaqaynayaan oo dhan waa shaqo diimeed waa dadkan diintooda xaggeeda in laga kobciyo wax kale ujeedaba ma jiro hadday tahay ayada in la barto hadday tahay in la dhaqangeliyo hadday tahay in la difaaco sideeda waxa la wado waxa weeye waa ummaddan diinteeda in loo kobciyo waxaan rabnaa marka inaadan gadaal u laaban wixii aad fahamteen yee umin horey u wada dadkii aad ka timaadeen iyo tuulooyinka tirada badnaa oo laga yimid waxaan rabnaa saddex cumarow reer maadle walaalahana reer ciise reer eyle intuba markaad laabataan sideeda nabadoonnada iyo dadka akhyaartoo meesha fadhiya iyo waxgaradka idinka dambeeya abaabulka ugu weyn inuu noqdo tuulooyinkiinna in madaaris qur'aan alkulli laga abaabulo ilaahay waa idiin nicmeeyey haddaad dareensan tihiin iyo haddaadan dareensanaynba ilaahay waa idiin nicmeeyey dad muruq maalah ilaahay xooggooga u barakeeyey dhulkooda ku nool dulmi tiro badan aan lahayn baa tihiin diintiinna kaashada qodobka labaad oo dowladan lagu xaqiijiyey ama ahdaafteeda ka midka ah waxaa weeye annaga soo muslimiin ma nihin maxaa naga soo horjeeda ka soo horjeedkeenna yaa waaye gaalo ma ishaynaa maanta mise isma hayno ma ishaynaa saddex cumarow qaybtay ku yeelanayaan taasaa la rabaa yaa wiilashiinna waa inay diinta aadaan shareecada jihaadka waa inay aadaan wiilashiina soo sax maaha hadday wiilasheena jihaadka aadaan been maan sheegayna annagu wiilashiina waa inay jihaadka aadaan gabdhihiina waa inay mujaahidiinta taageeraan odayadeenna waa yeellada hadday socon waayo inay soo duceeyaan ilaahu gaalada halaag ilaahu mujaahidiinta guule waxa dowladaan ku xaqiijinaynay oo hadafka u ah waxaa ka mid ah saddex cumurow kaalinta jihaadka maanta socda iyo dacwadaas risaaladaas nabi maxamed lagu matalay maanta socota qaybta ay kaga aadan yihiin inay buuxiyaan war dad buuxiya ma tihin mase ma tihdin ya saddex cumar dad kaalinkooda qaata oo meesha islaamka ay ugu aadan yihiin buuxin kara sow ma aha ballankeenna waxaa weeye ya ballankeenna waxaa weeye saddex cumarow meesha aad shareecada lagu aadan tihiin inaadan laga soo gelin dhinaciinna waa inaysan ka bixin islaamka waa inaan looga imaan qodobka saddexaad oo aan raba inaan dardaarmo dowladda wixii lagu xaqiijiyeyna ka mid ah ummaddan midnimay qiimo ku leedahay ilaahayga ayaga abuuray oo ummaddan muslimiinta abuurayna midnimo ugu talagalay wax kasta wada jiray qiimo ku leeyihiin mujaahidiinta maanta matalaya kitaabka allah inuu koonka u sarreeya dadka matalaya u dhimanaya u dhaawacmaya u dhafraya ahdaaftooda waxaa ka mid a dadka muslimiinta in la mideeyo dadka muslimiinta hadday kala tagaan maxaa dhacaya waa qiimo dhacayaan sase lama socotaan sooma aadan ogaanin taas dadka muslimiinta waxay qiimo ku leeyihiin wada jir soo muwaafaqo galabta meesha ma taallo wixii aan ku heshiinay oo dowladan dhexdeeda lagu qabtay waxay ahayd midnimada saddex cumrow waxaan rabnaa khalal inuuna gelin shareecadeenna waa dhowrtay wada jirka waxaan rabnaa midnimada ayada oo aan gaarnay inay dhab noqoto la dhammaystiro wax dambo xumaana dhexdeena inaysan jirin in allaha la yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin markaad kitaabkaaga adiga qabsatid ood ilaahay u rur sheegtid facaaga foodiisaad noqonaysaa ilaahay markaad u been sheegtid oo kitaabkiisa aadan dhab u qabsaninna xaggeed noqonaysaa facaad hoostiisa noqonaysaa intaa ma isla fahanne ballankeenna galabta intaa ma yahay waxaan ku ballannay diin ma tahay kitaab alle ma yahay allahu akbar allahu akbar ballankeenna waa saas insha allahu tacaala وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاسي وحو أها واريغا ولاية هيران شيخ قوليد أبو نبهان markan ku soo dhowaada gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada hiiraan nabadoon macalin yuusuf macalin cabdi muuse bismi illaahi raxmaan iraxiim mahad waxaan u mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala aan la koobi karin qadarkeeda intaas kabacdi saddex cumarow anagoo yaraa maqli jiray magac ahaan laakiin maanta waxaan shaahid ka ahay shaahid bilcayn ummaddana ay shaahid ka yihiin saddex cumarow nabadoonnadii kala hogaaminayay naqiibkeedii guud iyagoo wixii ay barteen soo bandhigay iyagoo takbiirsanayo waa wax taariikhi ah oo diiwaanka islaamka galay taasi horta ilaahay aan ugu mahad celina guud ahaan dadka hadlayna kelimaadka ay ku hadleen waa kelima dadka quluubtooda taabanayso midnimadaasi aad ku dhawaaqdeen oo aad takbiirsateen oo wakhti badan la geliyey camalkaasi jamaaciga ah ilaalina u baahan yahay rasuulkana wuxuu noo sheegay ilaahay inuu ummaddan ka ballan qaaday fa ina yadullaahi maca aljamaaca ilaahay jamaacada inuu la jiro macooda ow yahay marka dad ilaahay miciyadiisa ku jiro oo ilaahay macooda ow yahay inaan ka furanno oo bashar kale oo ilaahay ku caasiyey aan miciye ka dhiganno wax qiimo oy leedahay ma lahan ikhwaaninaa arrinkan asiga ciddii xambaartay oo hoggaan ah oo ummaddii ula laabanayso waxaa waajib ku ah arrinka saddex cumro oo ku midoobay oo ilaahay kitaabkiisa ah oo difaaciisa ah in xagga markay tagaan ciddii kala furfuraysa ciday doonaan ha ahaadaane iyagoo midaysan gacanbiri ay saga qabtaan iyagoo kaalmaysanayo walaayadooda islaamka insha allah waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad aan u dardaarmaa in muxuu ahaa jamaacanimadaasi lagu dadaalo talada intaas la eg waxay ku hagaagi kartaa asamca wadaac in lis maqlo oo lis adeeca arrinkan uu ku soco kara marka iyadana waxaan leeyahay ballanqaadkaasi oo samciga iyo daacada waxaa kaloona kusoo khatimaya cadow fara badanaan leenahay cadowga faraha badan lena meel kasta oo basharka nacfi insaanka islaamka uu kasoo galayana inuu oodo ayuu rabaa webi ayuu ilaahayna siiyey waxaan soo saaranayna waxa ummadda ra'sumaal u galaya ha ahaadaan galeyda digirta masagada waxyaabaha ra'sumaalka galaya gaalada waad ogtihiin ayi weji kastoo ay inugu maleegi karto ummaddan baahi ay ugu baaqi karto way ugu yeeraysaa waxaa kalooan ku dardaarmaa fa ina yadullaahi maca aljamaca waxaa kaloo wahliyo gacantii sarraysa ayuu ilaahay la jiraa inaan anaga gacanteena ay hoosaynin oo gacanta sarraysa ay noqotane waa dardaarmaa insha allahu tacaala aquulu maa tasmacuun wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambayntii odayaasha beesha saddex cumrow ayaa goobta ka ballan qaaday in ay hirgelin doonaan heshiiska ilaahay baa ku mahadsan allihii subxaanahu wa tacaalaa makaankan sharafta badan leh na soo waafajiyey annagoo ka kala nimad dhul dheer aan u nimidnay dooro oo qaadatay toddoba maalmood noogu yeertay walaayada islaamiga ee gobolka hiiraan saddex cumarow midnimadeeda waxaa mahadda labaad iskaleh walaayadaa noogu yeertay dooradaa noogu yeertay inay yacnay diinteenna ay noogu faa'iidayso mahaddaas ayadaas kale waanshan waxaan ku qaadanay dooradan oo maalmaha noo socotay duruus tiro badan ayaan ku qaadanay falilaahi alxamdu waxaan ku qaadanay suurat alfaatixa falaa'ida ay leedahay oo kala duwan ayaan ku qaadanay waxaan ku qaadanay siirada nabigaan ku qaadanay falilaahi alxamdu waan waxaan la filaynin waxaan ku qaadanay kitaabka tawxiid ayaan ku qaadanay iyo wixii wehliyo saddex cumar galabta waxay ballan qaadaysaa aniga oo naqiibkeeda naqiibkooda cabdirashiid la yidhaahda waxaan ballan qaadaynaa iyo nabadoonnadii guud waxaan ballan qaadaynaa inaan kaalinta koobaad saddex cumar ay ka gasha galabta ka bacday cadowga annaga nugu jahay allahu akbar markaan intaas ka soo noqdo waxaan ku soo gebagabaynaa saddex cumar maanta way midowday ninkii ogaay saddex cumar inay kala tagsaneeday way midowday allahu akbar yay u midowday waxay u midowday diintay u midowday inay qabsato diintada inay ku dhimato war diinta muslimiinta ayaa iska leh annaga miyaanan muslim nahayn muslimaan nahay laga bilaabo galabta annagoo awalba muslimiin ahayn haddana waxaan galabta ballan qaadaynaa diinteenna inaan gacanta midigta aan ku qabanno cadowana aan ku ad adkaanno ayaan ballan qaadaynaa in sha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullah saddex cumrow waa dad la yaqaano walaale ee muslimiintana u jilcan ayagana iisu turay ahaayeen meel isku oga shayddaanaa soo dhex galay qodobbaa lagu heshiiyey qodobbadana mataqaanaa muggii horaabee shareecada islaamka ayba ku dhisneen inay kala tagaana maslaxaba ku jirtay walaayada islaamka maanta mahadu ha ka gaarto ilaahay a ku ammaanan inta ka sokaystana walaayada islaamka mahad ha ka gaarto walaayada islaamka oo meeshaan nagu soo jamcisay asbaabteeda aan ku nimiday ajir iyo xasanaad allah ka siiyo marka intaas laga gudbo heshiiska horeo saddex cumar ay ku heshiisay ah heshiis kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulkaba aan waafaqsanayn u ahay maadaama maanta in walaayada islaamka ay isu kaa yeertay heshiis dhab ahoo kama dambayn ahoo diinta islaamka loo fiiriyey dadnimada loo fiiriyey aan gaarnay maanta falilaahi alxamdu marka intaas laga gudbo walaayada islaamka meeshaan waxay asbaab noogu noqotay in mataqaanaa diintaynii dad ay mataqaanaa madmadow uga jirto in diintoodii loo saxay heshiis midaysan oo shareecada islaamka ku midaysan oon u fiirinay danahayna iyo diinta aan isku wajahnay aan meeshaan ku gaarnay cidda maanta ka soo hor jeesato oo arrimaha meeshaan lagu gaaray oo war magaalo warqada uu ku qoran yahay walaayada islaamka ay goobjoog ka tahay ee la qorsheeyey ee la saxiixay ciddii ka hor timaada waa cadow dadkan diintiisa iyo dadnimadiisa inay kala tuuraana rabaano mana u dulqaadanayno walaayada islaamkaana mataqaanaa aan la kaashanayna wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
waxaan ku qaadanay meeshaan cajiro kala duwan ee fara badan maraatibadiin iyo tawxiidka ayaan ku qaadanay arbaciin faatixa hadday tahay micnaheeda hadday tahay fadaa'isha ay leedahay ilaaha ka abaalmariyo culummadii intaas noo faa'iidaysay wax ikhwaanay tawxiidka si dhabe haddaan u qaadanno oo alla dartiisa uu naga ahaado waa ku liibaanaynaa wax kala tagaayaa ma jiraan waxa keenayo tafaraqa tawxiidka ayaad mooddaa inuu xoogaa afka laga leeyahay uurkane uusan ku adkeen kuwii ilaahay uurkooda uu ku adkeeya allah naga dhigo culummadii faa'iidadaas faraha badan na fahamsiisayna ajri xasanaad allah ka siiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan fahamnay tawxiidka qofka hadduusan diin lahaynna waxaan ogaanay nin qaawanoo iska socdo inuu yahay sababtoo ah haddaadan adkaar lahayn aadan isxijaabaynin nin marala oo iska socda inaan nahan ogaano diinteenna ka qaawannaha marka waxaan fahamnay diintaas inaan maaragtaa noo dhaxayso ninkaan qoriga iska wato maaragta waajahada dhaha keligiiba inuusan lahayn oon la yaabi jirnay wax naga dhexeeya oon martaba ka nahay inay yihiin aan ogaanay marka saddex cumar maadaama ilaahay na kulmiyey walaayana iskaan keentay inaan wakhtigeenna ka faa'iidaysanno madaarisii macdi aan samaysanno dadkeenna naarta ku hoobanaa iyo annagaba inaan iska qabanno saddex cumar wax badanaa ka haleysnaay oo isku dhexyaaca hadda waxaan isfahmnay lambarri wax baan kala qorannay nabadoonno iyo samadoonnaan isfahmnay wada shaqana inaga dhexaysa marka walaayadana waa ku mahadsan tahay inta maaragta kulankan iyo saddex cumar isku kulamkooda waqtiga ay ku qaadatay aaday uga mahadsan tahay warkayga waxaan kusoo gabaa inta assalamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم
guud ahaanna halkaas ayaan caawo ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteena inagoo isku duban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم